الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع سورة غافر ayaan ku soo dhex jirnay aayadda toddobiyo tobnaad ayuu darsigani ka bilaabanaya waxaa inoo dambeysay allah subxaana watacaala maalinta qiyaamada samaawaadka intuu qabto oo uu duubo dhulkana uu qabto inuu odhan doono ana almelik aniga ayaa boqor ah ayna muluku lardi buu odhanaya aaway madaxdii iyo boqoradii adduunyadu ayna aljabbaaruuna ayna almutakabiruun kuwii iskibrin jiray ama dadka qasbi jiray aaway milkiga yaa iska leh alla keligii baa iska le baa lagu jawaabaya alla keligii baa milkiga iska leh oo keli ku ah cid la wanaagsana oo maanta sheegan kartana ma jirto jawaabtu markay sidaa noqoto oo ninkii shalay adduunyada wax sheegan jiray oo dhan uusan maanta waxba sheegan karin ayaa saddex arrimood iyo ogeysiis lagu bixinaya alyawma maanta ayaa tijzaa la abaal marin kullu nafsin naf walba bimaa shay baa lagu abaalmarinayaa kasabat ay kasbatay laa dulma dulmi ma jiro alyawma maanta ina allaha alle sariiculxisaabi xisaabtiisu miday degdegayso wey xisaabtiisu miday degdegto weeyo ma daahdo wa andirhum udig baanay nabiga sal lay slam andirhum udig kuwan yawma alaasifati tii dhaweyd maalinkeeda uga dig tii dhaweyd maalinkeeda uga dig id wati id wakti udig alquluubu quluubtii ama id wakti bay dhawaatay alquluubu quluubtii ladalxanaajiri dhuunta yani ladalxanaajiri dhuunta agteeda ay ahaatay ladalxanaajiri yani xulquumka iyo dhuunta agteeda ay ahaatay kaadibuuna xaalo ay yihiin kuwa cabursan maa lilaalimiina kuwa dhaalimiinta uma sugnaanin min xamiimin mid qaraabo u dhow walaa shafiicin iyo mid ergeeye ah kaasoo yudaacu la adeecayo yani codsigiisa la yeelayo yaclamu alla wuxuu ogyahay subxana watacaala khaa'inata alacyuni indhaha khayaanadooda wamaa shayna wuu ogyahay tukfi ay qarinayso assuduuru laabuhu ay qarinayaan wallahu alla yaqdi wuxuu xukumaa bilxaqi xaqa ayuu xukumaa una ma xukumaan bishayin waxba ma xukumi karaan oo tabar iyo awoodaydu wax ku xukumaan ma leh ina allaha alle huwa isagu assamiicu midka maqalka badan weeye albasiiru ee aragga badan arrimaha ogeysiiska lagu bixinaya maalinkaasi waxa weeye marka koowaad waxaa laleeyahay khalaa'iqda meesha isugu timid naf walba waxay kasbatay unbaa maanta lagu abaalmarinaya taa waa ogeysiiska koowaad ogeysiiska labaadi waxa weeyaan maanta dulmi ma jiro adduunkii baa la isdulmin jiray oo khalqigu isdulmin jiray laakiin maanta dulmi ma jiro ta saddexaadi waxa weye ogeysiiska saddexaad alle xisaabtiisu way degdegtaayo ma daahayso laysku daahi maayo macnaheedu waxa weeye la dhihi maayo mid baa hadda arrintiisii la hayaaye bal dadka kale u kaadiya ma jirto hal mar baa waxa dhan ba ilahay kala saaraya subxana watacala ilbiriqsiya waxa dhan ba lagu kala xukumay nabiga sal lay slam waxaa lagu yihi arrintu hadday sidaa noqon doonto xaalku saas uu noqon doono hadda intay adduunyada joogaan u digo waxaad uga digtaa yowma alaasifati midda dhow maalinkeeda midda dhow waa qiyaamada magacyaheeda magac ka mido alaasifa dhawey baa la yidhahdaa waa midii dhaweyd maalinkeeda uga dig marka ay quluubtu ay imaanayso dhuunta agteeda imaanayso dhuumaha agtooda idilquluubu lada lxanaajiri xanaajirtu waa jamcu xanjara xanjaradana waxaa la yidhahdaa dhuunta la dhaha xilquumka ayaa la yidhahdaa macnaha ayib dhuunta xaggeeda kore meesheeda kore ayaa la yidhaahdaa oo macnaha dhowr shay isugu yimaadaan baa xanaajirta la yidhahda quluubta halkaasay imaanaysaa maxaa laga wadaa marka culimada tafsiirka qaar ka mida waxay leeyihin quluubta oo wadnaha laga wado ayaa booskiisa intuu ka soo kaco yuu wuxuu imaanayaa halkaa dhuuntaabuu soo istaagaya markaasuuna ka soo baxaynin oo dee hadduu banaanka usoo baxa way dhiban lahaayeen meeshiisiina ku noqon maayo halkaa dhuuntaabuu u istaagaya neefta baa ku noqonaysa marka neeftaa ku noqotay haddii la yidhaahdo ma ku dhiman karaa dhimasho way keeni kartay laakiin ilaahay kuma tegay inuu dhintaa marka quluubtii iyo wadnayaashiibaa halkaas isku liqdaaraya taasi waa tafsiir kaleeto waxaa jira odhanaya hawlka iyo dhibaatada jirta iyo sida ay u saamaynaysa arrintu say u culus tahay ayaa lagayaa waxay la tusaalaynaya oo waxaa la yidhaahdaa ruuxa markii cabsi badan iyo argagax badan uu galo yaa waxaa la dhahaa qalbigiisiibaa dhuunta yimid saas waa la dhahaa ee quluubtu meeshoodii bay joogtaa laakiin waxaa la cabirayaa hawlkiiyo dhibaatada taagan taana waa tafsiir kale macna yani waxay marka kaadimiina way cabursan yihiinoo waxay ka buuxaan murug iyo walbahaar iyo cabsi bay ka buuxaan yani kadmiga waxaa la yidhaahdaa markuu shayga inta la buuxiyo haddana afka laga xidho oo wixii ku jiray lagu caburiyo ayaa la yidhahdaa macna marka quluubtoodii oo la buuxdaa argagax iyo cabsi ka buuxda ayaa haddana lagu lagu celinaya oo lagu caburinaya macna ayib culamada qaarna waxay leeyihiin ma ahe kaadimiina waxay caburinayaan waa quluubtii wadnihii meeshiisii ka soo kacay ee dhuunta yimid bay caburinahayaano celinaya ku u dhow oo qaraabo aho wax u tara ergeeyo oo ergadiisa la aqbalaya warkiisa la yeelayo ma ay lahaa yacni qaraabana wax u tari mayso ergo ula hadasho ilahay oo ergadooda la aqbalayana ma ay jirto rabbi subxaanau watacaala wuxuu og yahay khaainat alacyun khaainadu waa masdar bacnulmasdar wey yani indhaha khayaanadooda ilahay waa ogsoyah subxana wa tacala indhaha khayaanadooda maxaa laga wadaa waxay leeyihiin markay si qarsoodiya ishu u fiirinayso wuxuusan ilahay raalli ka ahayn waa la socda alla subxana wa tacaala meel qarsoon baad ku jirtaa hoos baad ka fiirinaysaa dadkaad iska qarinaysaa maxaarimtiibaa waxaad u daawanaysaa si qarsoodidooda adigu markaa isleedahay lagaama warhayo ishaad tuugaysanaysa ee khayaanada samaynaysaay alla subxaana watacaala kama ay qarsoonayn wuu ogsoon yahay ishii markay khayaanaysato oo ay xaaraamta hoos ka fiiriso ama meel cidlaaba ay ku fiiriso waxay imaanaysaa markaa kadib wixii ay fiirisay inay u gudbiso qalbiga qalbigii markaa uu isagiina wax maago wamaa tukfi suduuru laabuhu waxay qarinayaanna alla waa ogsoon yahay subxana watacaala ila naftii markay masalan yani dumar iyo shahawaadka iyo waxyaalahay jeceshahay iyo markay aragto markaaba qalbiga waxaa ku dhalanaysa shahwadii baa ku dhalanaysa marka qalbigu wuxuu ku sheekaysanayana wuu og yahay laabta u saaxiibka ee weli soo bixin isha khayaanada samaynaysa hoos wax ka fiirinaysana wuu og yahay hadduu og yahayna abaalkeeda wuu idin marin way sidaa macnaha laga wada alla subxaana watacaala xaqa ayuu xukumaa oo wuxuu xukuma waa xaq adduunkana isagaa xukuma aakharana isagaa xukuma xukunkiisuna cadaalad iyo xaq buu ku salaysan yahay kuwa isaga kasoo hadhay aad caabudaysaanina waxba ma xukumi karaan dhagaxyaantan iyo khalaa'iqdan iyo waxba ma xukumi karaan adduunna waxba ma xukumi karan waxba gacanta kuma hayaan aakhara haddii la tagana waxba gacanta ku waxba ma xukumi karaan xukumka ilahi baa iskale subxaana watacala allah subxaana wa tacala waa midka maqalka baran badan wey siaan la abaal marin kullu nafsin naf kasta bimaa kasabad waxay shaqaysatay oy kasabtay waxay kasabtoo shaqaysay baa lagu abaalmarinaya laa dulma dulmi ma jiro alyawma maanta ina allaha alle sariicu xisaabi xisaabtiisu miday degdegaysa wey mid ay degdegto ayna daahin wey wa andirhum udig nebiow yowma alaasifati tii dhoweyd maalinkeeda uga dig id waktibay uga dig ama id wakti uga dig alquluubu qalbiyadu ladal xanaajiri dhuumaha agtooda ay tahay dhuumaha dhuunta agteeda markay quluubtu imaanayso wadnuhu halkaa imaanayo kaadimiina xaalo ay yihiin kuwa cabursan oo cabsi iyo murug la cabursanoo quluubtooda ay ka buuxdo maa lilaalimiina uma sugnaanin kuwa aalimiinta ah ee naftooda dulmiyey shirki iyo macaasi ku dulmiyey uma sugnaanin min xamiimin ku u dhow ku u dhow oo dhawaansho wax ugu qabta walaa shafiicin iyo mid ergeeyatoona shafiicaasoo yudaacu la adeeciyo warkiisi iyo codsigiisa la yeeli maba jiraba macna wax codsi geyn karoo u shafeeci karaba maba jiraba saas maana ama ha laga yeela ama yaan laga yeelin yaclamu alla wuxuu og yahay khaainata alacyuni indhaha khiyaanadooda wuu ogyahay wamaa tiina wuu ogyahay tukfi ay qarinaysa assuduuru laabuhu ay qarinayaan waxa qalbigaaga ku jira ee xumaanta ah ama wanaaggaa ilaahay waa ogsoon yahay intaadan samaynin isha yani waxay khayaanadeedana iyo hoos waxa ay ka fiirinaysa ilaahay u raalli ka ahayna wuu ogyahay waa lagula socdaa way marka wallahu alla yaqdii wuu xukumaa bilxaqi xaqa ayuu xukumaa aakhare iyo adduunba xukunkiisu cadaalad iyo xaq buu ku salaysan yahay waaladiina kuwa xukunka waxaa ka mid a xaqa sharciga uu soo dejiyey xaq wey waaladiina kuwa yadcuuna aad baryaysaan yadcuuna ay baryayaan min duunihi alla ka sokow ay baryayaani laa yaqduuna ma xukumi karaan bishayin waxba ma xukumaan wax ay xukumi karaan ma jiro maxaa yeelay yani wax gacantooda ku jira awood male ina allaha alle huwa isagu assamiicu midka maqalka badan weeye albasiiru ee wax arka allah subxaana wa tacaala wax ka qarsoonna ma jiro wax yani maqalkiisa yani ka hoos dhixi karana ma jiro dhawaq kasta wuu maqlaya shay kastana wuu arkaayo aragiisa wax ka hoos baxsani ma jiro awalam yasiruu fi lardi fayanuruu kayfa kana caaqibatu ladina kanuu min qablihim awalam yasiruu miyayna soconin fi lardi dhulka dhexdiisa oo fayanduruu ay fiiriyaan kayfa sideebuu kaana ahaaday caaqibatu ladiina kuwii xidhibtooda kaanuu ahaa min qablihim iyaga hortood kaanuu waxay ahaayeen hum iyagu kuwaa hore ashadda kuwa adayg badan minhum kuwan xaggooda quwatan xagga taagta iyo awoodda wa aahaaran iyo xagga raadadka fil ardi dhulka dhexdiisa la raadeeyo dhulka dhexdiisaoo la raadeeyo raad lagaga tagana kuwo kaga adag bay ahaya fa akhadahum allahu alla ayaa qabtay bidunuubihim dembiyadooda sababtood buu u qabtay wamaa kaana mana ahaanin lahum iyaga min allahi xagga le ugama ahaanin min waaqin ku ilaaliya xagga ilaahay mid ilaaliya ugama ahaaninoo ciqaabta ilahay markay ku timid cidi ilaalisa waa la waay dalika kaas bianahum iyagu sababtu wax wey bianahum iyagu kaanat inay ahayd ta'tiihi miday u timaado rusulum rusushooda bilbayinaati xujooyinka cadcad kuwo ula yimaad fakafaruu markaasay ku kufriyeen faakadahum allahu alla ayaa qabtay inahu isagu qawiyun midkii taag la weyey shadiidulciqaabi ciqaabkiisuna adagta miyayna dhulka soconayn waxani dadkan kuwa nabi maxamed kasoo horjeeda salawatu rabbi waslamu caleyh dad aan khibrad lahayn oo adduunku soo siduu soo ahaan jiray aan la soconin wey waxba lama socdaan may dhulka maraanoo oo markaa ay fiiriyaan kuwii iyaga hortood ahaa ciribtooda say ku dambaysay kuwaa iyaga ka horreeyey kuwee wey waa ummadihii ka horreeyey wey ummadaha qur-aanku aada uga warramay ee rusushoodii loo diray markay diideenna alla uu baabiiyey kuwaasaa laga hadlaya siday ku dambeeyeen iyo ciribtoodu meeshay ku dambaysay ba may fiiriyaan waxay ahaayeen kuwaa hore kuwo ka adag kuwan nebi maxamed la joogay la dagaalamaya yay ka adkaayeen xagga taag waxaa kaloo kaga adkaayeen oo kaga daraayen xagga raadadka dhulka dhexdiisa ay raadeeyeen wa aahaaran fil ardida waxaa laga wadaa waa waxyaalahay dhulka kaga yacni wixii ay dhulka raadadkii kaga tageen wixii kuwaas ayaa kuwan maanta joogay nebi maxamed la dagaalamaya ka adkaa sidaasi markay dhacday allah qabtay subxana wa tacala xooggoodii iyo raadkay ka tageen iyo waxyaalihii dhismooyinkay sameeyeen iyo taagtoodii midna waxba uma tarin markuu ilahay qabtay subxana wa tacala dunuubtoodaana sabab u ahayd qabashadooda markii ilaahay tiisii ku timidna mid ilaaliya waa la waayay cid ilaalisa xagga ilaahay ugama ahaanin waxaa laga wadaa xagga ilaahayna lagama ilaalinin oo dee kii ciqaabka ku keenayba wey cid kaleeto isa isa soo taagto oo anaa ilaalinaya tiriyo wax la qabatayna waa la waayay kuwan maanta jooga kuwii hore hadday ka tabardaran yihiin sababtii kuwii hore lagu halaagayay dembigii lagu halaagayna ay ku jiraan kuwaana ay ka taag daran yihiin soo in la cadaabiyo la baabi'in maa markaas may is jiraanoo nimanku caqli yeeshaan baa laleeyahy macanaa sababtii ummadaha arrin arrinkaa hore arrinkaa oo ummadihii hore in la halaagayi waa arrin sugan sababtuna waxay ahayd waxaa u timid rusushoodiibaa ula timid mucjizooyin cadcad ummad kasta rasuulkeedu mucjizo cad oo wax qancin karta u keenay way ku kufriyeenoo waxay isku raaceen inay diidaan allah qabtay oo ciqaab ku qabtay oo halaagay allana subxaana wa tacaala mid taag la weyey shadiidul ciqaabi ciqaabtiisuna ay adag tahy markuu maago addoonkiisa inuu ciqaabo ciqaab aan la malaysan karin buu marinaya alla subxana wa tacala awalam yasiiruu miyayna soconaynin fil ardi dhulka dhexdiisa miyayna soconaynin oo fa yanduruu ayna fiirinaynin oo fa yanduruu ay fiiriyaan kay oo ama fayanduruu ayna fiirinaynin oo fayanduruu ay fiiriyaan dhe kayfa sideedoy kaana ahaaday caaqibatu aladiina kuwii xidhigtooda kaanuu ahaa min qablihim iyaga hortood kuwii ka horreeyey waa la faahfaahiye waxaa la yidhi kaanuu waxay ahaayeen kuwaa hore hum iyagu ashadda kuwa adayg badan minhum kuwan kuwan xaggooda ayay ka adayg badnaayeen quwatan xagga taagta iyo wa aathaaran raadadka fil ardi dhulka dhexdiisa la raadeeyo raadadka dhulka dhexdiisa la raadeeyo waxa weeye waa dhismooyinka iyo camiraada iyo horumarintay dhulka kaga tageen kuwaa wey macnaha fa akhadahum llahu alla ayaa qabtay bidunuubihim dembiyadooda sababtood ayuu ku qabtay wamaa kaana mana ahaanin lahum iyaga min allahi xagga alle ugama ahaanin min waaqin ku ilaaliya cid ilaalisa loo waayo xagga ilaahay ugama ahaanin xagga ilaahay haddii cid ilaalisa ay ka waayeen dhinac kaleeto oo ilaaliya ka imaan kara maba jirtaba ciqaab ilahi mar hadday timaado subxana wa tacala dalika arrinkaas haabitun mid sugan wey haddaad doonto khabarka iska qadar haddaad doontana jumlada bianahum ta ah khabarka ka dhig dalika kaasi oo halaagaa la mariyey ah biannahum sababtiisu waxay ahayd biannahum anahum iyagu kaanad ay ahayd ta'tiihim miday u timaado rusuluhum rusushoodu bilbayinaati xujooyinkii cadcadaay iyo mucjiskii bay ula imaan jirtay yay ula timid fa kafaruu markaasay kufriyeenoo diideen fa akhadahum allahu alla ayaa qabtay inahu maxaa yeelay inahu isagu qawiyun midkii taag la weyey shadiidulciqaabi ciqaabtiisuna ay adag tahay walaqad arsalnaa muusa biaayaatina wasulطaanin mubiinin ila fircawna wahaamana waqaaruna faqaluu saaxirun kadaab qisadii nabiyllahi muusa calayhi salaam iyo ninkii la odhan jiray fircoon iyo dawladiisii dhex martay ayaa macnaha waxa weeyaan qeyb ka mid ah laynoo sheegaya waxaa aada loogu dheeraan doonaa nin yani la yidhahdo mu'minu ali fircawn oo suuradda naqaafirna waa la yidhahda suurat lmu'minna waa la dhaha mu'min magacan waa loo yaqaana oo ninkaas qibtiga ah ee asalkiisu qoyska fircoon ka tirsanaa ayaa hadalkiisii meesha inoogu soo guurin doonaa iyo mawqifkii uu istaagay markuu fircoon isku dayay inuu nabi muuse dilo saas maana qisadaasa marka lagu dheeraan doonaa walaqad arsalnaa xaqiiqe waan dirnay intan oo dhanna ujeedada laga leeyahy waxa weeye waa tasliya lirasuul sal lay waslam rasliga rasuulkaa loogu tacsiinaya nabigeenoo lagu qalbi dejinaya dhibkan ku haysta waa lagaaga horreeyey baa laleeyahy wax lagaaga horreeyay ama lagula wadaagaba sidiisaba baas ma lehe iska dulqaadan laleey horay baa rasusha loo dhibi jiray walaqad arsalnaa xaqiiqiya waan dirnay muusa muuse ayaan dirnay biaayaatina aayadahanagii baan la dirnay sagaalka ahaa wa suldaanin iyo xujo ayaan la dirnay mubiinin oo cad ilaa fircawna fircawn xaggiisaan u dirnay wa haamaana iyo hamaan waa wasiirkiisii wa qaaruuna iyo qaaruun waa ninkii dhaqaalaha lahaa fa qaaluu markaasa waxay yidhaahdeen saaxirun wey muuse waa saaxir kadaabun oo been badan bay dheh falamaa goortii jaaahum uu yimid bilxaqi xaqii markuu ula yimid min cindinaa agtanada xaaluu ka ahaaday qaaluu waxay yidhahdeen uqtuluu dila abnaaa aladiina kuwii wiilashooda aamanuu rumeeyey macahu muuse la jirankiisa wastaxyuu daysta oo reebta nisaa'ahum dumarkoodana reebta wamaa kaydulkaafiriina gaalada dhagartoodu maysan ahaanin ilaa fii dalaalin baadi dhexdeed mooye lumid iyo dayacan tegitaan ma hirgelaysa wy maana wa qaala fircawnu fircawn wuxuu yihi daruunii idhaafa aqtul aan dile muusa muuse aan dile farxay ka qaada waliyadcuu ha baryo ha u yeedho rabbahu rabbigii ha u yeedho hadduu wax u qabanay inii anigu akhaafu maxaad u dilaysaa inii anigu akhaafu waxaan baqayaa buu yihi an yubadila inuu bedelo diinakum diintiina inuu bedelo aw amase an yudhira inuu muujiyo fil ardi dhulka dhexdiisa alfasaada fasaadka inuu ku muujiyo macnaheed waxa weeye nabiyullaahi muusa calayhi salaam sagaalkii aayadadeen soo marnay baa loo sii dhiibay iyo weliba suldaan xujo cad xujada cad ama waa ushii oo markaa waxay noqonaysaa dikru lkhaasi bacda alcaam sagaalka aayadood way gashay ee mudnaan gooniyaa la siiyo dib baa haddana gooni looga magacaabay haddii suldaankaasi ushii lagu magacaabo la yidhahdo waa laga wadaa ama waxaad leedahay sultaanin mubiinin xujajkii sharciga ah ee aan mucjizada ahayne ilaahay usoo dhiibay ee fircoon markuu la dooday uu ku qancinayay baa sultaanin mubiininta laga wadaa aayaadkana sagaalkii aayadood baa soo gelay fircoon baa loo diray hamaan waa ninkii wasiirkiisa ahaa la taliyihiisii xagga dawladooda qaaruunna waa ninkii ugu dhaqaalo badnaayo suuratulqasas aan kusoo marnay arrintiisi kulligood waxay isku raaceen waxay muuse waa saaxir been badan bay dheh markuu nabi muuse u tegey calayhi wacala nabiyina asalaatu wasalaam oo uu xaqii ula tegey xaqaasina xagga ilaahay uu ka yimid ayay waxay bilaabeen inay reer bani israa'iil ciqaab ku cusboonaysiiyaan oo waxay yidhaahdeen kuwii muuse rumeeyey oo raacay wiilashooda laaya gabdhahana daysta oo gabdhaha maxay u daynaysaa gabdhaha waxay u daysanayaan in ay u adeegaan oo jaaryado u noqdaan shaqaalay ka dhiganaya wiilashana waxay ula dagaalamayaan waxay diidan yihiin nimanka reer bani israa'iil inay qaran shiro noqdaanoo yacni nooc ihaanaysiyaa ku jira rabbi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay dhagarta iyo shirqoolka ay samaynayaani wax fulaya oo soconaya ma aha waa shay numi oo dayacmi doonoo aan hirgelaynin buu rabbilahi subxana wa tacaala gaal oo dhanna dhagartiisa noocaas laba goor bay ahaydoo markii hore nebi muuse xilliyada uu dhalan doono ka hor reer bani israa'iil sidanuu ku sameeyey fircoon waa kan soo marnay ujeeddadu taa ka lahaa waxay ahayd wuxuu ka taxadarhayay muuse dhalashadiisa maxaa yeelay waxaa u sheekeeyey nimankii kahanadiisii iyo suxaradiisiiba waxay u sheegeen nin reer bani israa'iil ka dhashay inuu boqortooyadiisa uu baabi'in doono taasuu marka ka dagaalamayoo wax alla wixii wiile reer bani israiil u dhasha hala dila buuli gabdhahan hala daayo dumarka un hala daayo taasi way horraysay markii nebi muuse intuu weynaaday oo guriga fircoon ku koray oo uu tegay oo uu intuu ninka dilay uu cararay oo madyan uu tegay oo uu toban sano soo jiray soo noqdo risaalada ula yimid markaasaa si cusub reer bani israiil cadaabkii loogu cusboonaysay oo la yidhi gabdhahana daaya wiilashana laaya markan dambe ujeedaday leedahay maxay tahay ujeedaday leedahay waxa weye reer bani israiil in la ihaaneeyaa la doonaya marka labaad waxa uu yacni doonahayaa muuse inuu ku xumeeyo oo ku xumayn ahaan buu ula jeedaa ee ma aha hadda wiilkigaagii bay qaadanayaan oo macnaha waxa weye wiil baa ka dhalan doona qasadkaasi hadda meesha kuwantir macnaha ihaanaysi iyo tiradoodu iyayna badanin ujeedooyinkaasay leedahay fircoon marka wuxuu yidhi idaayadi daruunii aqtul muusa idhaafo bul aan muuse dile oo yaa kaa celinay yaa ka ceshanahaya hadduu dila kuwan uu leeyahay idaayo idhaafa ma hadda ka hor bay wax ka qaban jireen nin gadaashiisa ka baqayuu u muuqdaa daruunii idaaya balxo balxooftaa la dhaha muxuu balxoofsanaya hadduu wax qabanayo muuqato idaaya buu leeyahay hayga qabanina aan dila muuse isaguna rabbigii hau yeedho hadduu wax u qabanayo rabbigan uu sheegayo kibirkaa bal ad u arag maxaad u dilaysaa id ku maagaysaa wuxuu leeyahay waxaan ka baqayaa inuu diintiina bedelo diintiina inuu bedelo dhaqankiina iyo caadadiina inuu bedelo dhaqankaasi waxa weeye waa dhaqanka isaga ay ugu yihiin addoommada cibaadada aniga aad i caabudaysaan eed ii rumaysantihiin inaan ilaahiinii ahay dhaqankaas iyo cibaadadaasaan ka cabsan buui inuu idinka bedelo oo maxaa faa'iido ugu jirta hadduu ka bedelo soo uun addoonsiga ka raysan maayo ilan addoonsi bay ku jiraan laakiin sideedaba bini aadamku wuxuu la qabsado lagama karo wixii dhaqan u ah si kasta hadduu u liito oo uu ab ka soo gaadhay oo uu ku weynaaday si kasta hadduu u liito laga kari maayo war ha lagaa xoreeyo ha lagaa saaro caqligiisu maba qaadi karaba gumaysigu la qabsado iyo in la addoonsado ninkaa inay hoos joogaan baa caadi u noqotay markaasuu wuxuu uga dhigayaa nin diintooda u lex jeclaabayo wuxuu leeyahay diintiina inuu bedelaan ka baqaya ama inuu dhulka dhexdiisa fasaad muujiyaan ka baqaya fasaadku waxa weeye inuu dadka iska hor keeno oo uu boqorka yani boqorku isagaa isku wada ilaaha iyo iyo raciyadiisa inuu iska hor keeno dadkii isku dilo reer bani israa'iil iyo qibdhiyiinta inuu isku diro ninkani balaayaa ka soo socotay fasaadkiisu intuusan soo bixin aanina dhaafiyu leey ee hayga qabanina walaqad arsalnaa xaqiiqa waan dirnay muusa muuse biaayaatina aayadahanagii baan la dirnay iyo wa sultaanin xujo mubiinin oo cad ilaa fircawna fircoon xaggiisaan u dirnay iyo wahamana iyo wa qaaruuna fa qaaluu markaasaa waxay idhahdeen saaxirun huwa isagu saaxirun weye kadaabun oo been badan yaramkula falamaa goortii jaaahum uu u yimid bilxaqi xaqii markuu ula yimid oo min cindinaa cagtanada xaaluu ka ahaaday xaqaas qaaluu waxay yidhahdeen uqtuluu dila abnaa'a aladiina kuwii wiilashooda aamanuu rumeeyey macahu muuse la jirankiisa dadka raacay ee rumeeyey wiilasha ka laaya wastaxyuu reebta oo baaqi yeela nisaa'ahum dumarkoodana reeba oo haynoo adeegeen wamaa kaydulkaafiriina gaalada dhagarsigoodu muusan ahaanin iyo shirqoolka ay samaynayaani ilaa fii dalaalin lumid dhexdeed mooye ay fii dahaab tegid wuu dayacmayaayo wax hirgelaya ma aha saas way macnaha yani ayagu waxbay xidhxidhayaan oo waxbay isku dayayaan laakiin shayga ay shirqoolka ay dhigayaani kama guul gaadhayaan marba hadduusan ilahi subxana watacaala qadarin wa qaala fircawnu fircawn wuxuu yidhi daruunii idhaafa oo idaaya aqtul aan dile muusa muuse aan dile walyadcuu ha u yeedho rabbahu rabbigii ha u yeedho waxa la qabto ha iga celiyo rabbiguu sheegaya hadduu jiro innii anigu maxaa yeelay innii anigu akhaafu waan baqi an yubadila inuu bedelo diinakum diintiina inuu bedelo cibaadada anigaadi caabudaysaan inuu bedelaan kacabsan aw amase an yudhira inuu muujiyo fil ardi dhulka dhexdiisa alfasaada fasaad inuu ku muujiyo bal fircoon oo diin u dagaalamahay fasaadna la dagaalamaya soo wax la yaab lamaaha waxaa la yidhahdaa asbaxa muusa waacidan ba asbaxa fircawnu waacidan baa la yidhahda fircoon siduu daaqiyo u ahaa wuxuuba isu rogayba sheekh dadka wacdiyaha soomaali saas macana dowladiisii baa la galay wa qaala muusa inii cudtu birabbii wa rabbikum min kulli mutakabirin laa yu'minu biyawmi lxisaab wa qaala wuxuu ihi muusa nebi muuse inii anigu cudtu waxaan magan geli waxaan magan galay birabbii rabbigay iyo wa rabbikum rabbigiin min kulli mutakabirin mid ku isweynayn badan ku isweyneeya kulligii ayaan ka mangeli kaasoo laa yu'minu aan rumaysnayn biyowmi alxisaabi maalinta xisaabta aan rumaysnayn wa qaala wuxuu yidhi rajulun nin mu'minun oo mu'min ah oo min aali fircawna fircoon aalkiisa ka mid ah yani fircoon yani reerkiisa ah ninkaasoo yaktumu qarinaya iimaanahu iimaankiisa qarinaya ninkaasaa wuxuu yidhi ataqtuluuna ma waxaad dilaysaan rajulan nin miyaad dilaysaan an yaquula inuu yidhi darteed rabbii rabbigay allahu alla wey intaa darteed miyaad u dilaysaan dembi kale uma haysaan walxaal qad jaa'akum isagoo idinla yimi bilbayinaati mucjizooyin cadcad isagoo idinla yimi min rabbikum xagga rabbigiin idinkala yimid wain yakun hadduu yahay kaadiban mid beenaalo ah fa calayhi korkiisuu ahaaday kadibuhu beentiisu wa in yaku hadduu yahay saadiqan mid run sheegaya yusibkum waxaa idin asiibi bacduladii kii qaarkii yacidukum uu idin yabuhayo ina allaha alle laa yahdii ma hanuuniyo man cid huwa isaguba musrifun ku xadgudba ah kadaabun oo haddana been badan nabi muuse markuu arkay fircoon oo soo fakfakanaya oo dhaaranaya meel kale uu carari ma jirto ilahay unbuu ka carari subxana watacaala ilahay unbuu ku carari waa sidaas meel kaleeto oo adiga wax kuu qaban karto oo duqaada iyo dadka mufsidiinta iyo kuwa wax dulmiyo iyo markaad isu cabsato ilahay baa loo carara subxana watacaala wuxuu yidhi innii cudtu birabbii wa rabbikum rabbigay iyo idinkiinan imaqlaya rabbigiin baan magan gelayaa waxaan ka magan gelayaa ku isweynayn badan ku isweyneeya kulligii waa fircawn iyo wixii la mid ah oo haddana aan rumaysnayn maalinta xisaabta hadduu kibiraani yahay kibirkiisaasu wax ku dardaraa oo kibiraanigu sidiisa waa indhalaya waa maroodi indhala oo kaleeto waa iska kaa dardaraya hadduu ku darsado kibiraaninimada inuusan aakharo rumaysnaynna iyo warkeeda iska baddaha hadduu kibiraan yahay laakiin uu isleeyahy war waxan aakharaa lagaaga daba imaan doonaa inuu wax la hadhaa laga yaaba laakiin hadduu kibir yahoo madaxu u buuxo kibiraan yahoo madaxu u buuxo haddana uu ku darsado aakharaba inuusan rumaysnayn oo isleeyahay waxani lagaaga daba imaan maayo kaasi wax miyuu reebahaya waxba hambayn maayo markaas midka noocaasoo kale ah waa fircoon iyo wixii la mid a kaas ilaahay baan magan u ahay ilahay baa subxana wa tacala iga ilaalinaya waa haddii rasuulkeena salawatu rabbi wasalaamu caleyh sida xadiidka saxiixa ku sugan min xadiidi abi muusa wuxuu yidhi nabigu sal lay waslam hadduu qowm ka baqo wuxuu dhihi jiray allahuma inaa nacuudu bika min shuruurihim wanadra'u bika fii nuxuurihim buu nabigu dhihi jiray sal lay slam ilaahayow waxaanu magan kaagannahay sharkooda waxaana kugu dafcinaynaa dhuuntooda ilahu naga qabo dhihi jiray rasulka sal lay waslam ilahay baan ku cararaysa meesha marka fircawn uu kusoo jeedinaya hadalka oo uu leeyahay daruunii aqtul muusa idaaya oo idhaafa aan muuse dile ayaa waxaa jooga nin mu'min ah oo fircoon aalkiisa ah fircoon aalkiisa maxaa laga wadaa waa qibti saasaa raajixa waa qibti oo wuxuu ka mid yahay dad yar oo qibtiyiintii fircoon ah fircoon reerkiisii ah oo nebi muuse rumeeyey ayuu ka mid yahay dad yar bay ahay ma badnayn ninku marka meeshuu fadhiyey oo meesha hadalku ka dhacayuu fadhiyey oo sida ka muuqato doodana waxaad moodaa inuu ahaa nin waxoogaa la yaro qadarinayo maxaa yeele hadalkan dheer ee soo socda iyo doodan uu fircoon hortiisa gelayo ee uu dadkii maqashiinayo fircoon uma dulqaateen nin meel fo ka jiroo ka yaro durugsan oon weji kulahayn agtiisa muusan u dulqaateen ninku nin marwaxoogaa marka yaro qadariyaan inuu ahaa baa laga fahmayaa qisadu say u socoto ninkaasi nin reer beni wuxuu ahaa qibti ah oo aalu fircawna ah meesha waxa ka socda markuu arkay iyo go-aanka ay doonayaan inay gaadhaan oo muuse dilkiisa ah buu ishayn waayay markii hore o dhan iimaankiisa waa qarsanaya fircoon iyo dowladiisana waa iskaga dhex jiray meeshana waa fadhiyey laakiin markuu arkay waxaan loo dulqaadan karaynin hadda markaas waa inaad hadasho war ma yaallo nebigii ilaahay baa la yidhi halla dilo laleeyahay ma hadal iyo iimaan qarsi dambaa kuu dambeeya meeshaasoo kale wixii lagu yeeliba ha lagu yeelee hadal oo waxaad qaban karta qabo waa ka nabigeenu yidhi sal lay slam afdal ljihaadi kalimatu xaqin cinda sulaanin jaair buu nabig sl lay slm jihaadka waxaa ugu fadli badan kelimo xaq ah oo nin madax oo jaa-ir ah aada agtiisa ama hortiisa ka tidhi tanoo kale marka waa waajib oo maadaama nebigiiba in la dila la doonayo waxba ha hakrani hana isqarinina ismuujaba marka macnaha wuu isa soo dhiga bannaanku isa soo dhiga markaasa wuxuu yidhi ataqtuluuna rajulan ma nin baad dilaysaan nin miyaad dilaysaan oo dembigaad u haysaani uu yahay uun inuu yidhi rabbiy allah rabbigay waa alle dembi kaba loo hayo ma jira nabi muuse calayhi salaam saas way macnaha ayib isagoo weliba idinla yimid xujooyin cadcad iyo mucjizooyin cadcad ood ku qanacdaan rabbigay waa alla markuu idin leeyahay keliya hadaluu iska yidhi un maaha xujadiisiina wuu raaciyeyoo wax cad oo lagu qanci karana wuu idin hor dhigay hadduu been sheegayo beentiisu isagay kusoo noqoni hadduu run sheegayana oo isagoo runtii ay tahay aad ku xadgudubtaanna waxa uu sheegaya iyo cadaabkaa uu yaboohaya qaar ka mida ayaa idinku dhici doona marka niman yaho laba gooraba iska daaya ninkan hadduu beenaalo yahayna beentu isagay kusoo noqonoo dhibba idinka soo gaari maayo isagay la koci doontaa oo gubi doontaa way u dhammayn doontaayee faraha isaga qaada haddii uu run sheegayana kaba daran oo runtii isagoo ay tahay haddaad ku xadgudubtaan hidda cadaabka uu sheegaya qaar ka mida wuu idinku dhici saas daraaddeed laba goroba dantu waxay ku jirtaa inaad ninkan faraha ka qaadaan ina allaha laa yahdii man huwa musrifun kadaabun wuxuu ka wadaa yacni haddii uu muuse ahaan lahaa mid xadgudbaya oo been badan saad ku sheegteen hadduu ahaan lahaa ma hanuuneen ilaahayna ma hanuunayeen haddana waa hanuunsan yahay oo wixiisu waa isku aadan yahay oo waxbaa isugu nadaamsan oo kelimadiisu hal dhinac bay u wada socotaa oo xujadiisi iyo burhaantiisii buu ina hordhigay hadda waxa weeye nin nooca waxay isugu hagaagsan yihiin musrif kadaab ah hadduu yahay ilahay ma hanuunaya subxana wa tacala ama ina allaha laa yahdi man huwa musrifun kadaabun wuxuu ka wadaa wuxuu u durxulahayaa ninka la yidhahdo fircoon laftiisa war fircoon waa musrif kadaab ah meel xunbuuna inoo wadaa jid fiican inaguma hanuuninahayo inuu u sarbeebahayo heda ma dhihi karo ma dhihi karo waxaa tahay kadaab musrifa laakiin waxa weye hadalkiibuu dhinac u dhigay si uu yani waxa weeyaan doqon mooye ninkii caqli laba uu garan karo ayuu hadalka u dhigay macnaha saas wey wa qaala muusa muuse wuxuu yihi innii anigu cudtu waxaan magan galay birabbii rabbigay iyo wa rabbikum rabbigiin baan magan galay min kulli mutakabirin ku isweyneeya kulligii baan ka magan galay kaasoo laa yuminu aan rumaynaynin biyowmilxisaabi xisaabta maalinteeda aan rumaynayn aan rumaysnayn maalinta xisaabta oo maalinta qiyaamada wa qaala rajulu nin wuxuu yidhi oo mu'minun mu'min ah ninkaasoo min aali fircawna fircoon aalkiisa ka mid ah ninkaasoo yaktumu qarinaya iimaanahu iimaankiisa qarinaya wuxuu yidhi ataqtuluuna ma waxaad dilaysaan rajulan nin miyaad dilaysaan an yaquula inuu yidhi darteed miyaad u dilaysaan rabbii rabbigee allahu alla wey intaa miyaa laysu dilaa marbay dembi noqotaa mujrimiinta sidoodaba agtooda dembi bay ka tahay rabbiy allah intaasaa dembi ka oo laysu dili oo laysu xidi oo laysu cadaadin oo nolosha laysugu diid weligeedba saasay soo ahayd macna rasuulkeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh sida uu warinaya xadiidka cabdullahi bni camr bni caas rasuulka sal lay waslam maalin maalmaha ka mida isagoo kacbada banaankeeda ku tukanaya ayaa waxaa soo qaabila ninkii la odhan jiray cuqbat bnu abi mucayd oo ahaa odayaashii reer qureysheed nin ka mid a markaasuu maradii nebigu uu tunka u saarnayd intuu qaaday yuu ku ceejiyey rasuulka salaada ku jira sal lay slam wuu ku ceejiyey ilaa uu nabigu khatar galay abubakar baa gadaal kaga yimid markaasuu inta labada garbood qabtay buu ka riixay markaasaa wuxuu qariyay aayadan ataqtuluuna rajulan an yaquula rabbiy allah waqad jaa'akum bilbayinaati min rabbikum war nabiga ilahay ma waxaad u dilaysaan inuu yidhi rabbigay waa allah sanamkani alle iima ah oo waxaanaad caabudaysaan ilaahya ma ah hal mid keliyaan caabudaya ma intaasuu u dhimanaya intaa miyaad u dilaysaan odayaashii kalaa meesha fadhiyo waa la daawanaya waxa nabiga lagu samaynaya salawatu rabbi waslamu aleyh ninkaa gaalkii uu ku samaynaya macana ataqtuluuna rajulan an yaquula rabbiy allah waqad jaa'akum isagoo idinla yimid bilbayinaati xujooyinkii cadcaddaa min rabbikum xagga rabbigiin isagoo idinkala yimid wain yaku hadduu yahay tanaasul baa la dhahaa kaba dhigba inuu khaldan yahay hoos buu ula soo degay macna wain yaku hadduu yahay kaadiban mid beenaalo ah hadduu beenaalo yahay fa calayhi korkiisuu ahaaday kadibuhu beentiisu isagay kusoo noqonoo isaga waxba idinka soo gaari maaya wa in yaku hadduu yahay saadiqan mid run sheegayana yusibkum waxaa idin asiibi bacdu ladii kii qaarkii yacidukum uu idin yaboohayo oo cadaabka ah cadaabkan uu idin yaboohayo kollay qaar ka mida wuu idinku dhici hadday runtii tahay ee ninkan iska dhaaf ina allaha alle laa yahdii ma hanuuniyo man cid huwa isaguba musrifun ku xadgudba ah kadaabun oo haddana been badan yaa qawmi tolkayow hadalkii baa inoo socda marka wuxuu yihi yaa qawmi tolkayow lakum waxaa idiin sugnaaday almulku boqortooyo ayaa alyawma maanta idiin sugnaatay daahiriina xaala aad tihiin kuwo qaalib ah fil ardi dhulka dhexdiisa kuwo adag oo qeyrkood ka adag faman yansurunaa yaa noo hiilinaya min ba'si illaah alla baaskiisa yaa noo hiilin nooga hiilinaya in jaa'anaa hadduu noo yimaado qaala fircawnu fircawn wuxuu yidhi maa uriikum idinma ogeysiinayo ilaa maa shay mooyaane araa aan ogahay wamaa ahdiikum idinma hanuuninayo ilaa sabiila arashaadi hanuunsanaanta iyo hagaagsanaanta jidkeeda mooye wax kale idinkuma hanuuninayo wa qaala wuxuu yidhi alladii midkii aamana rumeeyey yaa qawmi tolkayow innii anigu akhaafu waan baqi calaykum korkiinna waxaan uga baqi mitla yowmi alaxzaabi isbahaysatada maalinkeedii mid la mid ah mithla da'bi qowmi nuuxin nuux qowmkiisa caadadoodii oo kaleeto iyo wacaadin iyo ree caad caadadoodii oo kaleeto wa tamuuda iyo reer tamuud caadadii lagudha lagula dhaqmay oo kaleeto iyo waladiina kuwii caadadii lagula dhaqmay oo kale min bacdihim ayaga ka dambeeyey intaasoo dhan dhaqankii caadadii lagula dhaqmay mid ka mid ah baan idinka baqayaa wama llaahu allana ma ahaana yuriidu mid doonaya dulman dulmin lilcibaadi addoommada la dulmiyo wayaa qawmi tolkayow innii anigu akhaafu waan baqi calaykum korkiinna yowma tanaadi isu yeedhyeedhidda maalinkeedaan uga baqi iswacwicid iswicwicidda ama isu yeedhyeedhidda maalinkeeda isu dhadhawaaqidda yowma maalin baan ka baqayaa tuwalluuna aad jeedsan doontaan ood meesha laysugu yimidee xisaabta ka jeedsan doontaan mudbiriina xaala aatihin kuwa daba jeedinaya maa lakum xaaluusan idiin sugnaanin min allaahi alla xaggiisa min caasimin ku wax ilaaliya waman yudlil illaahu ciduu alla lumiyana famaa lahu uma sugnaanin min haadin mid hanuuniya wuxuu dareensiinayaa barwaaqada maanta ay ku jiraan iyo barwaaqadaa siday ugu fara adaygi lahaayeen war maanta dhulka innagaa madax ka ah niman weliba qaalib ahoo ka adag cid kasta oo dhulka joogto oo markaasi eryadaa ku nool niman daahiraad tihiinoo qaalib ah milki iyo boqortooyona waad haysataan barwaaqaad ku nooshihiin ee yaa inoo hiilinaya haddii ilaahay baaskiisu yimaado goortaasi yaa inoo hiilin ma ciidankeenna wax inoo tari mise milkigeenna iyo boqortooyanada wax inaga celinaysa war sababaha u noqonina milkigan iyo boqortooyadan iyo awoodani inay zuusho oo ilaahay baabi'iyo sabab ha u noqonina intaasuu yidhi fircoon baa hadalkiisii soo dhex galayoo hadalka ka kala gooyay saa ka muuqata fircoon wuxuu yidhi maa uriikum ilaa maa araa wamaa ahdiikum ilaa sabiila arashaad araadani sida shanqiiti iyo culimo dhowri ay u badan yihiin waxaa laga wadaa araadani shawkaanina uu rajaxayo araadani waa midii ahayd qalbiyada oo bimacnaa yani cilmiya iyo cirfaaniya la yidhahdaa bimacnaa waxa weye waxaa laga cabiraa ogaan ogaan baa laga cabiraa macnaa maa uriikum idinma ogeysiinayo ilaa maa araa waxaan anugu ogahay mooye waxa aan idiin sheegayo oo ah muuse inuu diintiina bedelayo fasaadna soo wado dilkiisuna habboon yahay waxa aan idiin sheegayo waa waxaan ogahayo oo qalbigayga sida ku jirta wey ee ma aha inaan qalbigaygiiyo waxaan idinkula hadlaayay isdabamarsan yihiin maaha saasuu leey sida xaqiiqa ahaan aan u ogahay iyo waxaan muuse ka ogahay ee idinku aydan ogayn midda aan idiin sheegay idin ogeysiinayo wey anigu talo kale ma wato laakiin danteennii guud baan ka wada hadlayaa wey wax aan ogahay oon muuse ka ogahay kaawan baan idiin sheegaya wax ka dheeraada ma aha macna yacni been buu ku sheegay warkaas warkaana waa beentiyo war sida uu og yahay iyo siduu dadka u sheegayo wax isla maaha sida uu og yahay waa muuse inuu xaq yahay allah qur-aan ku sheegay subxana wa tacala wajaxaduu biha wastayqanathaa anfusuhum dulman wa culuwan waa inagii soo marnay yaqiin buu u ogaa inuu muuse xaq yahay laqad calimta maa anzla haulaa ilaa rabu samaawaati waalardi basaa'ira waa kii nabi muuse ku yidhi fircoona waad ka yeelyeelaysaaye waad og tahay waxaan wato inuu xaq yahay xaqiiquu u ogaa nin kale fircoon laakiin waxaan muxuu u samaynayaa waxaan oo dhan wuxuu u samaynayaa dadkan raacsan ayuu khaldaya dadweynahanuu doonaya inaysan ka dareerin oo ilaahnimadiisii buu ilaashanaya ilaahnimadiisii beenbeentayd buu ilaashanaya saasuu u leeyahay maa araakum maa uriikum ilaa maa araa wamaa ahdiikum ilaa sabiila arashaadi hagaagsanaanta jidkeedii mooye meel kale idinma wado taana waa beentiiyo meel xun buu ku wadaa wamaa haddii aayadda qur-aanka alla subxana wa tacala ku yidhi waadalla qawmahu wamaa hada lumin waa lumiyey muusan hanuuninina wuu lumiyey marka waxaan oo dhan ujeedadiisu waxa weye dadkaasuu caqligooda xalhayaayo doonayaa inuu lunsado oo uu si fudud u kaxaysto waa duudsanaya faistakhafa qawmahu fa ataacuuhu waa nagii soo marnay si fudud buu u kaxaysta wuu iska fududaysanaya macnaha yani waa utegi doonaan malanaya soo ma ayib marka fircawn hadalladan uu leeyahay oo dhan waa wuxun dadka uu ku kayaamay ninkiibaa hadalkiisii watay oo wuxuu yidhi ninkii mu'minka ah war qowmkayow waxaan idinka baqayaa isbahaysatooyinkii ummadihii hore cadaabkii ku dhacay oo kaleaan idinka baqaya caadadii lagula dhaqmay nuux qowmkiis iyo ree cad iyo reer samuud iyo kuwii ka dambeeyey da'bigu waa caadada caadadii lagula dhaqmay ee alla kula dhaqmay ee ahayd markay rususha diideen in la halaagay taasoo kalean idinka baqayaanigana taasoo kalean idinkana idinka baqaya allana subxaana wa tacaala addoommadiisa in la dulmiyo ma doonayo dulmi lama doonayo macnaha wuxuu ka wadaa halaagga ummadaha hore la halaagay dembi ay galanayo sabab iyagu ay lahayeen bay ahayd ilahay ma dulminin subxana wa tacala idinkana alla idin dulmin maayo sababtiisa haddaad la timaadaan in laydin halaagay u badanta oo jidkaa ummadihii hore la mariyey yaan idinka baqaya war tolkayow waxaan idinka baqayaa maalinta laysu yeedhyeedhi doono oo laysu dhadhawaaqi doono yowma tanaad waa maalinta qiyaamada magacyo badan bay leedahay yowma tanaadi waxaa loogu magacaabay alla subxaana wa tacaala khalaa'iqduna way isu yeedhyeedhi allana khalqigiisa wuu u yeedhi yaa macshara aljinni waalinsi in istatactum an tanfuduu min aqtaari samaawaati waalardi fanfuduu laa tanfuduuna ila bisultaan soo yeedhitaan ma yaa macshara aljinni waalinsi khalaa'iqduna way isu yeedhiyo waa kaan soo marnay suurat lacraaf ahlu jannuhu inay ahlu naarka u yeedhayaan ahlu naarkuna inay ahlu jannaha u yeedhayaan acraafta ahlulacraafna inay ahlu naarka iyo ahlu jannahaba u yeedhi doonaan marka waa meel laysu yeedhi yeedhahayo laysu dhadhawaaqayo marka maalinkaasaan idinka baqayaa laysu dhadhawaaqi doono maalinkaasoo daba jeedin doontaan meesha maxkamadu ka dhacaysa iyo mawqifkay ka jeedsanayaan idinkoo daba jeediyey markaad jeedsataan xaggee loo sii wada cadaabka la wada maalinkaa cid idin ilaalin karta ma jirto cid uu alla lumiyeyna cidina ma hanuunin karto intaasaan idin caqli celinayaa oon idin waaninayaa laakiin meel xun haddii laydinku wado maanaa idin kari way maanaa sidaan idinku kari yaa qawmi tolkayow lakum waxaa idiin sugnaaday almulku boqortooyadii baa idiin sugnaaday alyawma maanta daahiriina xaalo aad tihiin kuwa qaalib ah fil ardi dhulka dhexdiisa oo kuwa ku adag oo dhulka ku xoog badan idinka way faman yansurunaa yaa noo gargaaraya mina min ba'si illaahi ilaahay cadaabkiisa yaa nooga gargaaraya baaska ilaahay yaa nooga gargaaraya in jaa'anaa hadduu yimaado haddii ilaahay cadaabkiisa iyo halaagiisa inugu yimaado yaa inooga gargaarma ciidamadeenna iyo awooddeenna maya qaala fircawnu fircawn wuxuu yidhi markaas halkaasuu soo dhex galo wuxuu yidhi maa uriikum idinma ogeysiinay ilaa maa shay mooyaane araa aan ogahay waxaan ogahay unbaan idin ogeysiinayaa ee nimayaa idinma sirahay waxaan qalbigeyga ku jirinna idinma sheegayo wamaa ahdiikum idinma hanuuninayo ilaa yacni isbahaysatada iyo xisbiyada maalinkoodii la halaagay mid la midaan idinka baqaya maalinkii la halaagay halaagii la mariyey mid ka mida mid la mida dhe mid la midoo isagoo kalean idinka baqaya mithla da'bi qowmi nuuxin nuux qowmkiisa caadadoodii lagu halaagay caadadii ilaahay kula dhaqmay ee uu ku halaagay mid la midaan idinka baqaya wa caadin iyo ree caad caadadii lagu halaagay oo kalean idinka baqaya wa thamuuda iyo ree thamuud iyo waladiina kuwa min bacdihim iyaga gadaashooda ahaa wama allahu allana muusan ahana yuriidu mid doonaya dulman dulmin lilcibaadi addoommada la dulmiyo alla mid doonaya ma ahana subxana wa tacaala dunuubtoodaa lagu baabiya waxaad arkaysaa idinkuna dembigiibaad lugaha kula jirtaan wayaa qowmi tolkayow inii anigu akhaafu waan baqi calaykum korkiina waxaan uga baqayaa yowma atanaadi isu yeeryeerid iyo isu dhadhawaaqida maalinkeeda waa maalinta qiyaamade yowma maalin baan idinka baqayaa tuwalluuna aad jeedsanaysaan meesha mawqifka la taagan yahay aad ka jeedsanaysaan mudbiriina xaalo aad tihiin kuwa daba jeediyey oo xaggii cadaabka usii socda maa lakum xaaluusan idiin sugnaanin ayaad daba jeedinaysaan min allahi xagga alle min caasimin ku wax ilaaliya oo cadaabka ama dhibkaa idinka ilaaliya xagga ilahay idinkoon ka haysanin waman yudlil illah cid uu alla lumiyo baadiyeeyeyna famaa lahu uma sugnaanin min haadin mid hanuuniyo uma sugnaanin walaqad jaa'akum yuusufu min qablu bilbayinaati weli hadalkiisii baa socda walaqad jaa'akum xaqiiqe waxaa idin yimid yuusufu yuusuf baa idin yimid min qablu horaan muuse ka hor buu idin yimid bilbayinaati mucjizooyinka cadcadaa buu idin leeyimid aayadihii cadcadaa famaa ziltum maydaan ka zuulin fii shakin shaki dhexdii maydaan ka zuulin mimaa shay aad ka shakisantihiin jaa'akum uu idinla yimid bihi isaga xataa idaa halaka markuu dhintay qultum waxaad tidhaahdeen lan yabcata allahu alla soo diri maayo min bacdihi yuusuf gadaashiisa rasuulan rasuul soo diri maayo kadalika sidaasoo kale ayuu yudilu allahu alla u lumiyaa man cid huwa isagoo musrifun xadgudba murtaabun oo shakiya aladiina kuwa yujaadiluuna doodaya fii aayaati illahi ilaahay aayadihiisa dhexdooda ku doodaya bikayri sultaanin xujo la-aan xujadaasoo ataahum u yimid suldaankaasoo ataahum u yimid kabura waxaa weynaaday dooddaasaa weynaatay kabura waxaa weyn maxaa weynaaday kabura dooddaasaa weynaatay maqtan cadho xaggeed cinda allahi ilaahay agtiisay ku weynaatay iyo wa cinda aladiina kuwii agtooda aamanuu rumeeyey kadalika sidaasoo kale uu kuwaa quluubtooda u shabadeeyey ayuu yatbacu u awdaa allahu alle calaa kulli qalbi mutakabbirin mid iskibriya qalbigiisa kulligii jabbaarin oo wax qasbid badan mid isku darsaday inuu wax qasbo haddana kibiraaniya qalbigiisa kulligii sidaasoo kaleu ilaahay subxaana wa tacala u awdaayo u shaabadeeya walaqad jaa'akum yuusufu min qablu bilbayinaati wuxuu leeyahay dhaqan bay idiin ahayd sidiinaba inaad rususha ilaahay diidaan ood ku gacansaydhaan waxay la yimaadeen yuusuf baa hadda ka hor idin yimid muuse ka hor oo aayada cadcad idinla yimid waatii qisada nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam suuratu yuusuf baynu ku soo marnay iyo sideebuu masar ku yimid soo garanaysaan iyo markii dambe xataa reer bani israa'iil qaabka ay masar ku soo degeen oy filistiin iyo kaga yimaadeen shaam kaga yimaadeen waxaynu ku soo marnay suuratu yuusuf nebi yuusuf calayhi salaam waa kii marka dowladda jagada ka qabtay oo arrimaha dhaqaalaha u hayay wasiir ha ahaado haddana dhanka kale wuxuu ahaa nebi ilaahay oo rasuul oo daaci ah oo tawxiidka ugu yeedha nebi yuusuf intaa uu dhex joogay oo qibdhiyiinta iyo faraacinada uu diinta u sheegayay wuxuu leeyahay mu'minka ali fircawn shaki baad kaga sugnaydeen wuxuu idinla yimid waad ka shakisanadeen waad inaad qaadataan waad diideen markuu dhintayoo tii ilaahay ku timinna waxaad tidhaahdeen rasuul dambe gadaashiisa lasoo diri maayo warkaasaad isku qanciseen bu nebi muuse hadda markuu idin yimidna jidkii aad yuusuf mariseen umbaad marinaysaan oo dhaqan bayba idin tahayba inaad rususha diidaan ood la dagaalantaan sidaasi ayuu alla subxaana wa tacaala u lumiyaa sidaa hadda idinku aada lu luusantihiin ayaa alla wuxuu u lumiyaa mid kasta oo xadgudba oo haddana shakiya xadgudubkiisuuna badan yahay wixii ilaahay hala yaqiiniyo yidhina ka shakisan oo shaki badan alla subxaana wa tacaala aladiina yujaadiluuna fii aayaati illahida waxaa suurtoobi karta inay hadalkiisii oo socdo ay tahay iyo inuu yahay hadal alla subxaana wa tacaala uu soo dhexgeli way dhici kartaa laakiin hadalkiisa in loo daaya fiican kuwa murmaya oo aayadaha ilaahay ku murmaya ayaga oo xujo u timid aan haysanin xujo xagga ilaahay ugu timid ay ku doodayaan ma jirto aayadihiibay ka doodayaanoo diidahayaanoo way iska murmayaan kuwaasi doodooda iyo murankoodu waa weynaaday cadho xaggeed buu u weynaaday kaburada faacilkeeda waa damiir u noqonaya jidaalka u noqonaya kabura jidaalkaasaa weynaaday iyo murankaa dhankeedu ka weynaaday maqtan jihatu maqtin cadho dhankeed cadhada ayaa cadhaysan cinda allahi wa cinda aladiina aamanuu alla agtiisana cadho ahaan doodaasi iska qajajacda ah een xujada ku salaysnayn cadho ahaan cadho dhankeed alla agtiisay ku weyntahay dadka mu'miniinta ilaahay rumaysanna agtooda waa ku weyntahay oo cadho ahaan bay ugu weyntah waa ka cadhaysan yihi maxaa yeele inaad aayadihii eedaha ilaahay ku muranto adoon xujo haynini waa wax dadka ahlul-iimaankii ay ka xanaaqaan oo ay ka xumaadaan oo ay yani waxa weeyaan ka cadhoodaan way macana sidaasoo kaleeto kuwaasi qalbigooda loo xidhay ayuu alla wuxuu u xidhayo u awdaa mid laba tilmaamood isku darsaday qalbigiisao dhan labadaa tilmaamood waa kibirka isla weynan baa ku jira marka labaadna waa jabbaar oo wuxuu rabuu dadka ku qasbaa yacni ma jirto turid turid ma jirto wax alla wuxuu rabo xumaan fasaad qasab buu dadka kaga dhigaa jabbaar wey mutakabir weeyaanoo madaxaa u buuxo wuu isla wenyahay ilaahay iyo xaqiiba waaba iskala wenyahayba ka noocaasoo kale ah qalbigiisa waa la xidhaa khayrkaa laga xidhaa saas maanaa waa in suuratu waxaan kusoo marnay acraaf allah subxaana wa tacala isagoo odhanaya saasrifu can aayaatiya aladiina yatakabbaruuna fi lard kuwa iskibriya aayadahayga waan ka leexin burbur subxana wa tacala inay qaataan oy fahmaan oy u hogaansamaan waaba laga leexinba kibirku cajaayib waa kibirku waa khatar tabartaada haddaad garan weydo kibir iyo isla weynanku galo dhibka ugu horreeya lagula gaadhayo ciqaabta ugu horraysa waa in qalbigaaga khayrka laga xidho khalaas markaa waa ku dhamaatay macna walaqad jaa'akum xaqiiqo waxaa idin yimid yuusufu yuusuf baa idin yimid nebi yuusuf baa idin yimid min qablu horaan muuse ka hor bilbayinaati aayadihii cadcaddaa buu idinla yimid famaa ziltum maydaan ka zuulin fii shakin shaki dhexdii mimaa shay aad ka shakisantihiin jaa'akum uu idinla yimid bihi isaga xataa idaa halaka markuu halaagsamay halaka fulaanu waa la dhihi karaa ruuxu isagoo mu'mina ama muslim ah halaka waa laga cabiri karaa bimacnaa maata macnaha xataa idaa halaka markuu dhintay ayaa qultum waxaad tidhahdeen lan yabcata allahu alla soo bixin maayo soo diri maayo min bacdihi yuusuf gadaashiisa rasuulan rasuul soo diri maayo kadalika sidaasoo kale ayuu yudilu llahu alla u lumiyaa man cid huwa isaguba musrifun ku xadgudba ah murtaabun oo haddana shakiya ah aladiina kuwa yujaadiluuna doodaya fii aayaati illahi aayadaha ilahay dhexdiisa ku dooday aayadaha ilaahay dhexdooda ku dooday bikayri sulaanin xujo la-aan suldaankaasoo ataahum u yimid suldaan u yimid la-aantii iyo xujo u timid la-aanteed ayagoon hayni wey macana la-aanteed bay doodayaan kabura waxaa weynaaday murankaasaa weynaaday kabura maqtu ljidaal ama kabura aljidaalu murankaasaa weynaaday yani nooc tacajubaa ku jira kabura alla weynaayey jidaalkaasi iyo murankaasi alla weynaa maqtan cadho dhankeeda u weynaa cinda allahi ilaahay agtiisa iyo wa cinda aladiina kuwii agtooda aamanuu rumey alla cadha ahaan u weynaa oo halisana wey macnaa khatarsana kadalika sidaasoo kaleu yatbacu allahu alla u awdaa oo uu u xidhaa wey calaa kulli qalbi mutakabirin isu idaafe mid iskibriya oo isweyneeya qalbigiisa qalbigaa kulligii qalbigaasoo dhan baa la wada xidhaya waxba laga laga reebi maayo kaasoo jabbaarin haddana wax qasbid badanoo dadka ku qasba wuxuu isagu rabo وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا فرعون انت هذا الكوحة وتهلهي يعني وحول منك مؤمنك ninka inuu xoogaa nin agtooda qadar kule uu ahaa oo jah kule waxaad ku garanaysaa inta uu hadlayo fircoon miyuu u dulqaadan laha malaha meel wax ka qabtuu laayahay meel uu wax ka qabto unbuu laayahay mooye fircoon intaa uma dulqaateen saas way maanaa marka nin reerkii ah oo laga yaabo isagaba inay qaraabo yihiin oo majliskii dawladda dhex fadhiya oo hadal ka jeedinahaya fircoon xaggee wax ka qaban karaa soo hadalkii in la dhegaysta maayo le nadaam baa meesha ka jiray hadalkiibuu marka dhegaysan waa ku qasban yahay doodiibuu marka qeybtiisa ka qaadanhayayo isaguna markuu hadlo muminu aali fircawn wuu ka daba hadlayo wixii uu sheegay inuu masxuu isku dayaya saas mana saasay dood u socoto wa qaala fircawn fircawn wuxuu yidhi yaa haamaanu haamaanow ibni dhis lii aniga waxaad ii dhistaa sarxan sar dheer lacallii waxaan mudnahay abluqu inaan gaadho al asbaaba wadooyinka jidadka asbaaba samaawaati samaawaadka jidadkooda inaan gaadhaan mudnahay ama asbaabta lagu gaadho oo fa adalica aan daalacdo ilaa ilaahi muusa muuse ilaahiisa aan soo daalacdo soo arko wa inii anigu la adunnuhu waxaanan u malaynayaa kaadiban beenaala inuu yahay baan umalaynaya wakadalika sidaasoo kale ayaa zuyina loogu qurxiyey lifircawna fircoon suu'u camalihi camalkiisa xumaantiisa loo qurxiyey wasudda waa la jeediyey cani sabiili jidkii toosnaana waa laga jeediyey wamaa kaydu fircawna fircoon dhagartiisi iyo shirqoolkiisuna ma ahaanin ilaa fii tabaabin baaba dhexdiisa mooy wax kale ma ahan waa baaba'ya waa halaagsamaya way macna waa lagu baabi'i wa qaala wuxuu yidhi macnaheedu waxa weeye fircawn ayaa wuxuu yidhi haamaanow waa wasiirkiisi waxaad ii dhistaa sar dheer sarxan sar dheer oo muuqata ii dhis maxaad ka rabtaa samada asbaabta lagu gaadho iyo iridaheedaan doonayaa inaan gaadho buuri oo maxaad samada ka doonaysaa bal wuxuu leeyahay ilaahan uu fircoon sheegahay muuse sheegahay kollay dhulka kuma hayne bal meelahaa saraan kasoo fiirinhayaa buli inuu joogo war wixii la sheegahayay iyo yani jawaahirtii ninkan afkiisa ka daadanaysay iyo luulkii iyo wixii khayr ahaa wuxuu uga baxayba inuu meel kale ufoofo dhinac kaluuba aaday dad sakhaafo oo caqli yar oo aada u caqli yar baa la fadhiya waa dad uu gumaysan jiray oo hadalkiisaba uba haystaba inuu naf yahay markaasuu kuwaasuu khaldahayaayo jaahwareerinaya wuxuu leeyahay sar ii dhis bal xagga sare aan soo firiye meelahaas bal muuse ilaahu sheegaya aan soo firiye soo dalacde beenaala inuu yahaan umalaynaya macnaha waa war uun taqriiban aan macno lahayn laakiin waxa weeyaan kuwa iska raacsan oo ayagu durbaanka tuma ninkaa madaxda u ay raacsan yihiin maanta dhan hadduu sidaa xataa kuwa waalwaalan isaga hadlo kuwa waalwaalan iyo kuwaan macnaha lahayn hadduu xataa iska hadlo caruurta sideeda u hadaafo hadalkoodu hadalkiisu qiimuu la leeyahy saas way maanaa waa sida haddaba ay tahay wax aan waxbaba ahayn bay ku hadlayaanoon macno lahayn ood moodayso caruur hadaaqaysa haddana maca daalika warkoodii baa la daba orday wuxuu yidhi idaacadduu ka hadlo wuxuu yidhi wuxuu sheegay waxaasaa lagu le oo muxuu sheegay waxan muxuu sheegay lanna waxa wey qalbigooda waxaa ku weyn isagaa ku weyn xumaantiisa uma muuqato siduu uqallocsanya wixiisoo dhan waa la wada saxaya dadkaasuu marka wataayo hogaaminaya o sacabka u garaacay beenaanaan umaynbuud rabbi wuxuu ihi subxaana wa tacaala sidaasoo kala fircoon waxaa loogu qurxiyey camalkiisa xumaantiisii baa loo qurxiyey jidkii toosnaana waa laga jeediyey shirqoolka uu wado iyo dhagartiisaoo dhanna baaba bay ku dambeyn way manaa mee wax lagu rogmadoo lagu baaba umay noqon doontaa sidaas way manaa wa qaala fircawnu fircawn wuxuu yihi yaa haamaanu haamaanow ibni dhis lii aniga sarxan sar ii dhis lacallii waxaan mudnahay abluqu inaan gaadho alasbaaba asbaabtana waxay leeyihiin alturuq walabwaab jidadka iyo iridaha samada lacallii waxaan mudnahay abluqu inaan gaadho alasbaaba wadooyinka iyo iridaha asbaaba samaawaati samaawaadka iridahooda inaan gaadhaan mudnahay uu sii cadeeyey asbaabta aada rabto inaad gaadho waa kuwe asbaaba samaawaati samaawaadka sare iridahooda oo fa adalica aan markaa daalacdo ilaa ilaahi muusa muuse ilaahiisa aan daalacdo jidadka samaawaadka lagu gaadho ayaan mudnahay in aan gaadhee oo marka aan soo daalacdo ilaa ilaahi muusa muuse midkuu caabuday wa innii aniguna la adunnuhu waxaan u malaynayaa kaadiban inuu beenaalaya umf ma filahayo ilaah kor jira inuu jire dhulkana maba ka jiro dee kumaba hayne laakiin bal waan kasoo salgaadhaynaa waan soo hubsanaynaa bal sarta ii dhisbuley wamaa kaydu firca wakadalika sidaas oo kale zuyina loo qurxiyey lifircawna fircawn waxaa loo qurxiyey suu'u camalihi camalkiisa xumaantiisa loo qurxiyey wasudda waa la jeediyey cani sabiili jidkii toosnaana waa laga jeediyey oo inuu muuse raaca wamaa kaydu fircawna fircoon ma ahaanin shirqoolkiisa iyo dhagartiisu ma ahaanin ilaa fii tabaabin baaba dhexdii mooye wax kale ma ahanin iyaduna way baabi shirqool lagu guulaysanaya maaha mana hirgelayo baaba unbuuna ku dambayn wey macna wa qaala aladii aamana yaa qawm hadalkiibuu kusoo noqday fircoon damba kamale isagu ula fiirsada isagu fircoon ba hadalba uma jeedinaye dadkanuu taargadgaraynaya soo ma jeed ninkaa madaxdee nacnaclaynaya adigaa isku mashquulinay laakiin dadweynahan masaakiinta uu wata ee uu khaldahayo ka reeb isagu meel xun buu u socdaay dadkan ka reeb taargatkiisa marka dadkanu hadalka u jeedinayo qaala wuxuu yidhi ninkii alladii midkii aamana rumeeyey yaa qawmi tolkayow buu yidhi ittabicuunii iraaca ahdikum waan idin hanuunin sabiila rashaadi hagaagsanaanta jidkeedaan idinku hanuunin yaa qawmi tolkayow inamaa haadihi midani alxayaatu ee nolosha ah addunyaa ee liidataay mataacun waa un raaxo waa waxoogaa sahay yar ah waina alaakhirata aakharo hiya iyada ayaa daarulqaraari sugnaanshaha daarteeda ah man camila ciddii sameeya sayi'atan xaalad xun tii xun ruuxii sameeya falaa yujzaa la abaal marin maayo ilaa milahaa iyada mid la mida mooy wax ka lagu abaalmarin maayo waman ciddii camila sameeya saalixan camal wanaagsan oo min dakarin lab ah aw amase unhaa dhadig ah walxaal huwa isagu muminun uu mu'min yahay fa ulaa'ika kuwaasi yadkhuluuna waxay gelayaan aljannata jannaday gelayaan yursaquuna waa lagu irsaaqi fiiha jannada dhexeeda bigayri xisaabin xisaab la-aan ayagoon loo xisaabin ninbaa jannada dhexeed lagu irsaaqaya wy mana ayb hadalkiisii wey wuxuu yidhi qowmkayow ittabicuunii ahdikum sabiila arashaad intii hore oo dhan masaalixdooda iyo danahooda inuu tuso isku dahay hadda laakiin toos buu u abaray wuxuu yidhi fircoon ha raacina anigay soo raaca ittabicuunii ahdikum sabiila rashaadi fircoon hagaagsanaan iyo rashaad ma hayee wamaa ahdiikum ilaa sabiila rashaadi markuu yidhina beentii bay ahayday jidka toosanee saxda anaa haya anigay soo raaca qowmkayo buu yihi marka wuxuu kala hadlayaa xikmadiisa fiiri sababta ay fircoon u raacsan yihiin waa adduunyo daraaddeed muuse waxay u diidan yihiinna waa adduunyo daraaddeed sababtii ku bixisay buu kala hadlayo wuxuu ku yidhi war waxaan adduunyada aheed hadda haysataani waa alaab yar oo raaxa daarta rasmiga ahee lagu sugnaan doonana waa midda aakharo war middaa aakharo u xisho oo waxoogaagan hadda aada haysataan ha ku kadsoomina waxii looga baahnaa buu u sheegay marka ruuxii xumaan sameeyo xaaladii xun sameeyaay iyadoo kale unbaa loogu abaalgudi ruuxii camal saalixa la yimaada lab ha ahaado ama dhadig ha ahaado isaga oo iimaan leh kuwaa weeye kuwa jannada galaya dhexdeedaana lagu irsaaqi xisaab la-aan muxuu leeyahay marka war adduunyada ka tago oo aakharo raaca fircoon adduunyuu idiin wadaa nebi muusena aakharo dhankeeduu idiin wadaaye aakharaana dhaanto adduunye ee nebi muuse raaca xumaanta uu wado ninka la yidhahdo fircawn haddaad ku adkaysataan abaalgud iyada oo kale abaad leedihiin wanaagga nebi muuse haddaad raacdaanna lab ahaada ama dhadig ha ahaadee jannada ilahay baad gelaysaan subxana wa tacala hadalku saasuu udhacay hadalku saasuu u dhacay wa qaala wuxuu yihi alladii midkii aamana rumeeyey yaa qawmi tolkayow ittabicuunii iraaca ittabicuunii iraaca ahdikum waan idin hanuunin asabiila arashaadi hagaagsanaanta jidkeedaan idinku hanuunin yaa qawmi tolkayow inamaa haadihi alxayaatu noloshani addunyaa ee liidataay mataacun waa raaxaya wax yar oo raaxaawe wa ina alaakhirata aakharana hiya iyada ayaa daarulqaraari sugnaanshaha daarteeda ah degmada lagu sugnaanayo iyada wey man camila ruuxii sameeya sayi'atan xaalad xun ama mid xun sameeya falaa yujzaa la abaal marin maayo ilaa milahaa iyada mid la mida mooye sayi-a iyadoo kale ah oo ciqaab ah mid taasoo kale umbaa la marinaya tii uu la yimid mid la mida lagu siyaadin maayo macnaha waman ciddii camila sameeya saalixan camal wanaagsan oo min dakarin lab ah aw amase unsaa dhadig ah walxaal huwa mu'minun uu mu'min yahay shardi way inuu mu'min yahay camalkiisa marka la aqbalayo uu janno gelayo fa ulaa'ika kuwaas yadkhuluuna waxay gelayaan aljannata jannaday gelayaan yursaquuna waa la irsaaqi fiiha jannada dhexeeda bikayri xisaabin xisaab la-aan baa la irsaaqaya risqiga jannada uma xisaabsano macnaha waa xisaab la-aan wayaa qawmi maa lii adcuukum ila annajaati watadcuunanii ila annaar hadalkiisa waa sii socda wayaa qawmi tolkayow maa lii maxaa ii sugnaaday adcuukum xaal aan idin yeedhay ila annajaati nabadgelyada iyo badbaadada aan idinku yeedhay watadcuunanii idinkuna aada ii yeedhaysaan ila annaari naarta xaggeeda aada iigu yeedhaysaan tadcuunanii waad ii yeedhaysaan liakfura inaan kufriyo billaahi alle inaan ku kufriyo oo wa ushrika aan la wadaajiyo bihi alle maa shay inaan wax la wadaajiyo shaygaasoo laysa uusan ahanin lii aniga bihi shaygaas cilmun cilmi uusan igu ahaan shay aanan cilmi u lahayn inaan ilaahay wax la wadaajiyo oon wax ugu daraad iigu yeedhaysaan wa ana aniguna adcuukum waxaan idinku yeedhayaa ila alcasiizi allaha qaalibkaa xaggiisa alkhafaari ee dhaafida badan laa jarama waxaa xaq ah oo sugan ana maa shayga ana maa midka tadcuunanii aada iigu yeedhaysaan ilayhi xaggiisa laysa inaysan u ahaanin lahu isaga dacwatun u yeedhid fi dunyaa adduunyada dhexeeda uguma ahaanin walaa fi laakhirati iyo aakhira dhexdeeda toona wa ana maraddanaa noqodkeenna maraddanaa noqodkeenna ila allahi xagga alla ayuu ahaaday wa ana almusrifiina waxaa kaloo xaqiiqo ah ana maraddanaa noqodkeenna ila allah xagga alla inuu ahaaday wa ana almusrifiina kuwa xadgudbanaa hum iyagu asxaabu naari naarta dadkeeda inay yihiin middaa ayaan shaki lahaynoo xaqiiqo sugan ah fasetadkuruuna waad xusuusan doontaan maa aquulu waxaan leeyahay lakum idinka aan idinku leeyahay wa ufawidu waan bandhigi amrii arrinkayga ilallahi xagga allaan u bandhigi ina allaha alle basiirun midkii midkii arka weye bilcibaadi addoommada kuwii arka wey rabbi yuu leeyahay macnaha war tolkayow war dadkii ila dhashayow war maxaa igu dhacay xaalo aan idinku yeedhayo badbaadada badbaadadu waa iimaanka badbaadada la-anna iimaanku waa sababta badbaadada wey idinkuna aada iigu yeedhaysaan naarta seebay naarta ugu yeedhayaan leanna kufri iyo shirki bay ugu yeedhayaan kufri iyo shirkina waa sababta naarta sababtii aada shaygan yacni shaygan sababtiisa ruuxa kuugu yeedhay isagiibuu kuugu yeedhay saas maana isagiibuu kuugu yeedhay ruuxii masalan sabab aada ku faa-iido kuugu yeedhay oo ku tusay masalan sabab aada ganacsigaaga faa-iido kaga heshay soo faa-iido kuuguma yeedhin faa-iidadiibuu kuugu yeedhay maxaa yaele sababteediibuu ku tusay ninka asbaabta naarta lagu galo kuugu baaqahayo kugu hagayo oo kugu leexinayahay kaasi waa wuxuu ka dhigan yahay sidii isagoo kaalay naarta gal ku yidhi oo kaleeto ruuxa kuugu baaqaya asbaabta jannada lagu galo iimaankii camalka saalixa ana wuxuu ku leeyahay war kaale jannadii gal war maxaa aniguna xagga idinku jiidaya idinkuna xagga aad iigu jiidanaysaan waxaad iigu yeedhaysaan inaan alla ku kufriyo oo aan ugu shariig yeelo waxaanan cilmi u lahayn waxaynan cilmi u lahayn cilmi uma hayno in ilaahay ay waxani wax la wadaagaan cilmigeeda ma hayno bal waxaan haynaa inaysan waxba la wadaagin saas maanaa cilmi uma hayo khalqi khalqiga ilaahay ka mida inuu ilaahay wax la wadaago wadaag la leeyahay arrin aana cilmigeeda haynin maxaan ilahay wax ugu daraya subxana wa tacaala aniguna waxaan idinku yeedhayaa buu idhi allaha casiiska ah oo awoodda leh oo haddaad diidaan idinka argoosan hafaarka ah oo dhaafidda badan oo haddaad usoo noqotaanna idiin dhaaf ka tilmaamahale baan anigu idinku yeedhaya idinkuna naar baad iisii wadaan waxaa xaq ah laa jarama laada iyo jaramadu iyagoo wada socda ayaa xaqan lagu fasiraa laa jarama waxaa xaq ahoo sugan waxa aad iigu yeedhaysaani oo asnaamtan iyo dhagaxyaantanihi laysa lahu dacwatun fi dunya walaa fi laakhira dacwadaasi laba micno laba macnaa labadaba lagu fasiraa in la yidhaahdo kuwan aada iigu yeedhaysaani ma ay laha u yeedhid adduun iyo aakhara toona u yeedhid ma ay laha yacni ma milkiyaan inay khalqiga u yeedhaanoo cibaadadooda ugu yeedhaan waxbaba uma dhawaaqi karaan uma yeedhi karaan sanamka halkaa yaalla kaalaya kaalaya iyo caabuda ma dhihi karaan ya uma yeedhi karo adduun iyo aakhira toona u yeedhid iyo dhawaaq ma ay laha wax noocaasoo kalea baad iigu yeedhaysaa ama waxaa la dhihi karaa yacni watadcuunanii ilayhi laysa lahu dacwatun fi dunya ay istijaabata dacwow dhawaaq loo dhawaaqday inuu ajiibo mid aan lahayn oo adduun iyo aakhirad toona ku lahayn oo haddii loo dhawaaqdo adduunkana ma ajiibi karo waxba kama qaban karo aakhare haddii loo dhawaaqdana waxba aan ka qaban karaynin ka noocaasoo kalea miyaad iigu yeedhaysaan aniguna waxaan idinku yeedhaya allaha awoodda leh subxaana wa tacala saas way macnaha taasi waa xaq oo waxaan aad iigu dhawaaqaysaan oo kaalay caabud aad i leedihiin waxba ma tari karaan inay wax taraan iskaba dhaafe xataa uguma baaqi karaan kuwa iyaga caabudaya iyo khalqiga kaalayana caabuda ama haddii loo yeedho waxba kama qaban karaan taasi waa xaqo way suganta midda labaadee sugani waxa weeye noqodkeenna meeshaan u noqonayno xagga alla wey ayadana waa xaq sugan laa jarama wey ta saddexaaday suganay iyadana aan shaki ku jirin waxa weeye kuwa xadgudba oo shirkiga iyo macaasida ku xadgudbaayay keligood inay yihiin dadka naarta gelaya saddexdaa xaqiiqaba waan idiin sheegayaabule macnaha haddii intaa aan idin soo waaniyey oon intaa fircoon idinka yuraynayo oon intaa si walba idinla hadlay fasatadkuruuna maa aquulu lakum warkaa aan idin leeyahay dib aad ka xusuusan doontaan hadalkaygaas iyo waanadaa iyo caqli celintaas maalinkeeda waxa aan idinka digayo markaad ku dhacdaan oo ay idin timaado ayaad dib u xusuusan doontaan war ninkii isaga ahaa warkiisii maalinkaasaad xusuusan doontaan buuri aniga soo maaha arrinkayga ilahay baan u dhiibsay buuri wa ufawidu amrii ila allah meeshaa waxaa ka muuqata in loo cagab jugleeyey ama khatarba uu galay soo ma maxaa yeeli xaaladaa way xaaladda ilahay uu ku cararay subxana wa tacala arrinkayga ilaahay baan tala saaran oo ilaahay baan u dhiibtay oo ilahay baa ii talanaya mana saas weya wayaa qawmi tolkayo buu yihi maallii maxaa ii sugnaaday adcuukum xaalo aan idiin yeedhayo ila najaati nabadgelyada iyo badbaadada xaggeeda aan idinku yeedhayo wa tadcuunanii xaalaad iigu yeedhaysaan idinkuna ila naari naarta xaggeeda aad iigu yeedhaysaan tadcuunanii iigu yeedhaysaan liakfura inaan kufriyo daraaddeed billaahi alle inaan ku kufriyo wa ushrika aan la wadaajiyo bihi alle maa shay inaan wax la wadaajiyo shaygaasoo laysa uusan ahaanin lii aniga bihi shaygaasi cilmun cilmi uusan iigu ahaanin cilmi uma hayo inuu ilahay wax la wadaago wa ana aniguna adcuukum waxaan idinku yeedhi ila alcasiizi allaha qaalibka xaggiisa alkhafaari ee dhaafida badan kaa xaggiisaan anna idinku baaqaya idinkuna meeshaasaad ii wadhaan laa jarama waxaa xaq ah oo sugan annamaa midka tadcuunanii aad iigu yeedhaysaan ilayhi xaggiisa inaan caabudo laysa inuusan u ahaanin lahu isaga dacwatun u yeedhidi inaysan u ahaanin ma uu lahaa u yeedhid uu khalqiga ugu yeedho cibaadadiisa fi dunyaa adduunyada dhexdeeda walaa fi laakhirati iyo aakhiratona dhexdeeda maxaa waa dhagaxa jaamidka meesha yaalla wey ama waxaad tidhahdaa annamaa midka tadcuunanii aad iigu yeedhaysaan ilayhi xaggiisa laysa inaysan ahaanin lahu isaga dacwatun ay istijaabatu dacwatin dacwo ajiibideed yeedhasho loo yeedhay ajiibideed uma ahaanin fi dunyaa adduunyada dhexeeda walaa fi laakhirati iyo aakhira dhexdeeda toona waxba ma qaban karo yeedhasho loo yeedhay waxba kama qaban karo taasi waa xaqiiqa waxaa kaloo iyadana yani xaq oo sugan ana maradana noqodkeenna ilallahi xagga allu abu ahaada noqodkeennu xagga alluu ahaada ilahay baanu noqonaynaa wa ana almusrifiina kuwa xadgudbana hum iyagu asxaabu naari naarta dadkeeda inay yihiin iyo asxaabtooda taas ayaa iyaduna xaqiiqada saddexaad ah fasatadkuruuna waad xusuusan doontaan maa shayga aquulu aan leeyahay lakum idinka aan idinku leeyahay hadalkaas dib buu idinka cadman doonaa markaasaadna xusuusan doontaan way macnaha yacni waa hadal la yidhaahdo ruuxa markaad ka rimid oo si walba intaad ugu naxaseexiso dhinac walba kala hadasho markaad keli weydo ayaa la yidhaahdaa kuwad marka dib baad ka xusuusan doontaa hadalkayga saas way macnaha wa ufawidu waan bandhigi amrii arrinkayga ilallahi xagga allaan u bandhigiyo ilahay baan u dhiiban ina allaha alle basiirun midkii arka waya bilcibaadi addoommada midkii arka way allah subxaana wa tacaala ayuu tala saartay allah haddaad tala saaratana inuu ku ilaaliyo soo ma ah soo ilaahay haddaaba tala saarato inuu ku ilaaliyaynu soo baranay waa ka marka fawaqaahu llahu alle ayaa ilaaliyey sayi-aati maa makaruu makri falkooda xumaanyaalkiisii buu alle ka ilaaliyey waxaaqa waxaa tegey biaali fircawna fircoon aalkiisii waxaa ku degay suu'u lcadaabi cadaabka xumaantiisii ama cadaabkii xumaa baa ku degay annaaru naarti ayaa yucraduuna loo bandhigayaa ayaa yucraduuna iyagii la bandhigayaa calayhaa naarta korkeeda loo bandhigaya guduwan aroortii iyo wacashiyan galabtiiba wa yowma maalinka taquumu ay istaagayso alsaacatu qiyaamadu ay istaagayso oo ay kici yuqaalu lahum waxaa lagu odhanaya yuqaalu lilkhasanati malaaigta waxaadhila malaaigta naarta mas-uulkaa waxaa lagu odhan adkhiluu geliya aala fircawna fircoon aalkiisa isaguna ku jiro ashadda alcadaabi cadaabka midka ugu adageliya la dhihi halkaasaa lagu kala baxay marka ninkii ilaahay hadduu tala saartay ilaahay subxaana wa tacala waa badbaadiyey fawaqaahu llahu sayiaati maa makaruu maadu waa masdariyo sayiaati makrihim makrigoodiiyo shirqoolkii ay sameeyeen isku daygay isku dalee dhibkiisii ilaahay waa ka badbaadiyey see loo badbaadiyey allahu aclam allahu aclam ma nebi muusuu raaciyo reer bani israa'iil ma si kaluu u badbaaday ilaahay wuxuu sheegay inuu badbaadiyey oo ninkii uu ka badbaaday fircoon iyo dowladiisii toona waxba mayna gaadhsiinin saas macna wahaakadaa haddaad ilaahay isku xidhood tala saarato khatartu intay dooniba ha la ekaatee ilahay waa ku badbaadinaya subxana wa tacala waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbuhu alaysa allahu bikaafin cabdahu inagii soo marna ilahay waa kugu filay laakiin kalsoonidii adiga ha laga helo fiqadii iyo tawakulkii adiga ha laaga helo ilahi subxana wa tacala waa ku badbaadinaya wax ilaahay caajis gelinaya khatartu intay dooni ha dhammaatee awoodda ilahay baa ka wey subxana wa tacala meel uu kaa bixiyey meel uu kaa badbaaday iduu garan maysid macna fawaqaahu llahu sayiaati maa makaruu isagii marka la badbaadiyey fircoon iyo dowladiisii iyo aalkiisii waxaa ku habsaday oo ku degay cadaabkii xumaa oo macnaha waxa weeye biyihii lagu maansheeyey hadday saa u tageen oo adduunka dhaafeen maxay la kulmeen annaaru yucraduuna calayha guduwan wacashiya naartii ayaa la bandhigayaayoo korkooda loo soo bandhigayaa aroortii iyo galabtiiba macnaha naarta loo soo bandhigaya maxay tahay barzakha barzakha waa nolosha u dhaxaysa nolosha aakharo iyo nolosha adduunyada xayaatulbarzakh baa la dhaha waa nolosha qubuurta lagu noolyahay wey nolosha halkaa markay ku jiraan bay ku cadaaban yihiin qubuurta markay ku cadaaban yihiinna halkaasaa waxaa kolba lasoo tusayaa gelinka hore iyo gebilka dambaba waxaa hortooda la keenaya cadaabka meeshay ku lahaayeen markaasaa la leeyahay ku talagala arka wakaa halkaasaa idin diyaarsan bandhig baa lagu samaynaya macna saas wey sida xadiidka nabigeena ka sugan salawatu rabbi waslamu aleyh uu tilmaamayo min xadiidi ibni cumar oo buhariiy muslim ay soo saareen ina axadakum ida maata curida calayhi maqcaduhu bilghadaati waalcashiyi buu nabi sal lay slam markuu ruux idin ka mida dhinto galabtii iyo aroortiiba meeshii uu ku lahaa jannada ama naarta ayaa loo soo bandhigayaa buu nabigu salawatu rabbi waslamu caleyh jannada hadduu gelayana qabrigaa lagu soo tusayaa jannada barwaaqadii uu ku lahaa hadduu naarta gelayana isagoo qabriga ku jiraa subaxdiina lasoo tusi galabtiina waa lasoo tusi saas macanaa fircawn iyo aalkiisa halkaasay ku jiraan marka maalinta qiyaamadu markay dhacdo qiyaamadu ay kacdo waxaa lagu odhanayaa malaa'igta geliya fircawn aalkiisa cadaabka ugu daran geliya la odhanaya soo maarti maxaa yeelay ninkii isweynayo kibrey halkaasuu ku dambaynaya macnaa ninkaa marka mu'minu aali fircawn ah waad arkaysaa naseexada iyo wanaagga uu reerkiisii u gudbiyey ha laga qaato ama ha laga qaadan waayo laakiin dadaal intuu bixbixin karay buu dadaaloo naftiisii u khatar geliy wahaakadaa saasaa la doonayaa ikhlaas iyo si daacadnimo ku jirta ruuxa mu'minkaa diintiisa inuu khatar u galo oo meelo uu naftiisa khatar ku gelayo inuu u tadxiyeeyo inuu ilaahay kelimadiisa maqashiyo subxana wa tacala hala dilo haddii lagu dilo soo shahaado maaha fircoon oo ninkaan ogeyda ninka saa ula dooday oo majliskiisii intuu fadhiistay dadkii inuu ka reebto isku dayay ma nin sahlan ba ducaadda dayasha ugu filan ducaaddu inay ku daydaan iyo dadka ilaahay diintiisa wada ayaa la doonayaa oo meeshani naftaada ha u xilanine tawxiidka reeb kolley kolley waa dhimane tawxiid iyo khayr ha laga dhaxlo saas macana wanaagkaasu ka tegay marka fawaqaahu llahu alla ayaa ilaaliyey ninkii isaga ahaa sayiaati maa makaruu sayiaati makrihim dhagartooda iyo shirqoolkooda xumaantiisii iyo dhibkiisxumaanyaalkiisii iyo dhibkiisii buu alla ka badbaadiyey subxana wa tacala waxaaqa waxaa ku degay biaali fircawna fircoon aalkiisa waxaa ku tegay suu'ul cadaabi cadaabka xumaantiisii baa ku tegey ama cadaabkii xumaa annaaru naartii ayaa yucraduuna ayaga la bandhigayaa calayha naarta korkeeda ayagaa la bandhigaya macna ayagaa naar la kaxaynaya naartii baad la dulgeynaya guduwan aroortii iyo wacashiyan galabtiiba wa yowma maalinka taquumu ay kacayso asaacatu saacaddu maalinka ay kacaysana waxaa lagu odhanaya yuqaalu lilmalaaika malaaigta waxaa lagu odhanaya adkhiluu geliya aala fircawna fircoon aalkiisa ashadda alcadaabi cadaabkii ugu adkaa geliya cadaabkan ugu adag keliya baa la odhanaya macna khasaarahaasay marka kala kulmeen ninkii nin baaqi ah oo xun oo khariban raaca oo daba dhigta oo isaga uun u sacba tumaayay akhiiran halkaasuu ku dambeeya wuxuu boodboodo oo sacabka garaaco oo xoogaa jeebka loo geliyo oo shaxaadaba oo intaa uu ku noolaadaba maalinta ugu dambaysa adkhiluu aala fircawna ashadda alcadaab unbay ku dambaynay maxaad faa'iiday marka asagiina isma taqaanaan waa ka marka fircoon iyo intii raacsanayd oo doodii dhex marayso waid wakti ka sheekay yataxaajuuna ay doodayaan fi naari naarta dhexeeda ay ku doodayaan oo fa yaquulu waxay odhanayaan adducafaau kuwii ducafada ahaa liladiina kuwii waxay ku odhanayaan istakbaruu iskibriyey innaa anagu kunnaa waxaanu ahayn lakum idinka tabacan kuwa idin raacsan ee fa hal antum idinkuma tihiin muqnuuna kuwa deeqaya cannaa xagganaga nasiiban gabal oo minannaari naarta ka mid ah qaala waxay yidhahdeen aladiina kuwii istakbaruu iskibriyey innaa anagu kullun dhammaan fiiha naarta dhexeedaynu nahay waa ku wada jirnaa ina allaha allana qad xakama wuu kala xukumay wuu xukumay bayna alcibaadi addoommada dhexdooda wa qaala waxay yidhahdeen aladiina kuwii fi naari naarta dhexeeda ku sugnaa likhasanati jahannama jahannama khasnad hayayaasheedii waxay ku dhaheen udcuu tuuga rabbakum rabbigiin tuuga yukhafif ha fududeeye cannaa xagganaga yowman maalin miqdaara yowmin maalin qadarkeed ha naga fududeeyo min alcadaabi shay-an shay ha naga fududeeyo oo min alcadaabi cadaabka ka mid qaaluu markaasaa waxay yidhahdeen awalam taku soo ma ahayn ta'tiikum miday idiin timid rusulukum rusushiinii bilbayinaati mucjizooyin iyo xujooyin cadaad soomayna idinla imaan qaaluu waxay dhahdeen balaa iskaba dhaafe way noo keeneen qaaluu markaasay dhaheen malaa'igtii fadkhasanadii waxay dhaheen fadcuu idinku barya haddaadad saa tihiin dad wax loo weydiiyey ilaahay matihiina mana munnidine idinku u dhawaaqda wamaa ducaau lkaafiriina gaalada tuugmadooduna ma ahaanin ilaa fii dalaalin lunsanaan iyo lumid iyo yani khasaaro mooye wax kale ma ahanin wman mid hirgelaysa maaha way murmayaan marka waa la doodaya waa saynu qur-aanka ka soo baranayo intii israacsanayd oo baatilka isku raacsanaydba madaxdii iyo rayadkii raciyadii baa doodaya waid wakti ka sheekeed yataxaajuuna ay doodayaan oo ay murmayaan fi naari naarta dhexeeda ay ku murmayaan yaa murmaya dacafadii iyo mustakbiriintii madaxdii hogaamin jirtay iyo kuwii la hogaamin jiro iyagu durbaanki iyo sacabka ku qaysanaa labadaas ay tahay fa yaquulu waxay dhaheen adducafaau kuwii daciifiinta ah kuwii daciifiintaah waxaa loo leeyahay waa dadka daciifiinta la liitee layska wato ee mar walba la duudsada iyagoo caqligooda aan ku socon durbaanka uu ku filan oo garaaca adducafaau waxay yidhahdeen liladiina kuwii waxay ku dhaheen istakbaruu iskibriyey oo madaxdoodii ah waxay ku yidhahdeen innaa anagu kunnaa waxaanu ahayn lakum idinka tabacan kuwa raacsan waa jamcu taabic idinkaanu idin raacsanayn oo adduunka idindaba joognayoo taageeradiinna iyo sacabkiinaanu ku qaybsanayn ee fa hal antum idinku ma tihiin muqnuuna kuwa deeqaya cannaa xagganaga nasiiban gabal oo min annaari naarta ka mid naartan wax ka mida ma naga qaban kartaan ilan shalay idinkaanu idinsla soconno maslaxadiinaanu ka shaqaynayno intaa waan yani hawshiinaanu haynay ciidamaanu idiin ahayn askartiinaanu ahayn raciyad baan idiin ahayn maanta wax nala qabto oo cadaabkan wuxuu naga qaada niman wax naga qaadi kara ma tihin jawaabtu maxay qaala waxay yidhahdeen aladiina kuwa istakbaruu iskibriyo madaxdiiya waxay dhaheen innaa anagu kullun dhammaan innaa inagu ama anagu kullun dhammaanteen fiiha naarta dhexdeeduna yani waxa weeyaan haddaynu ku wada jirnaba haddaanu wax qaban karno soo anagu maanaa iska badbaadine haddaanu cadaabka qayb ka mida idinka badbaadin karno annagaaba dhex joog ku dhex jirne sootaanada maanaa wax ka qabanen innaa anagu kullun dhammaan fiiha naarta dhexdaynu ku jirnaa taanadii baa naqiidiyaa na saabatay oo waxba ka qaban weyne oo cadaabkii baan iska baajin weyne idinka maxaan idinla qaban karnaba ina allaha allana qad xakama wuu xukumay bayna alcibaadi addoommada dhexdooda wuu xukumay waxay ka wadaan cadaabkii waa la qaybiyey ina allaha qad xakama baynana ama waa hadal madax banaan ama hadalkoodii oo dhammaystirkiisa wey oo ilaahay addoommadii waa kala xukumayo inagana xugum waxaa inuugu soo hagaagay cadaabkan aynu ku jirno ee nimayaho calacalka inaga tahay eedeedayntainaga daaya xugum dhacay waxba lagaga noqon maayo man wa qaala waxay yidhahdeen alladiina kuwii fi naari naarta dhexeeda ahaa kuwa naarta ku jira ayaa iyagu markay intay dhawaaqaan oy calaacalaan oy si walba u hadlaan ilaahay ku yidhaahdo ikhsa-uu fiiha walaa tukallimuun naarta ku fogaada hana ila hadlina bay markaa malaaigta isku sii daynaya warbanimoyaho malaaigta aynu ilahay u dirsanno qaala waxay yidhahdeen aladiina kuwii fi naari naarta dhexeeda ku sugnaa likhazanati jahannama jahannama malaa'igta khasnadaheeda haya oo waardiga ka ah oo u xil saaran baa waxay ku dhaheen udcuu tuuga rabbakum rabbigiin tuuga oo barya yukhafif ha fududeeya cannaa xagga naga yowman maalin maalin qadarkeeda shay-an shay ha naga fududeeya oo min alcadaabi cadaabka ka mid maalin keliya qiyaasteeda hanalaga saaro maaha maxaa yl taa inaynu suroobi karin waa ogi laakiin waxay codsanayaan bal qiyaas maalin qiyaasteeda waxoogaa waxna laga fududeeya bay leeyi maxay dhaheen marka khasanadii qaaluu waxay yidhahdeen khasanadii awalam takun miyaysan ahayn ta'tiikum miday idiin timid rusulkum rusushiini bilbayinaati mucjizooyinkii cadcadaan soo miyayna idinla imaanin qaaluu waxay dhahdeen balaa iskaba dhaafe way noola yimaadeen mar hadday idinla yimaadeen maxaad samayseen waan diidnay wey waa naloo keenay laakiin annagaa diidno khaldannay qaaluu waxay yidhahdeen khasanadii fadcuu idinku barya marka dad ilaahay la horgeyn kara ma tiidin adigu nin ijraamka meeshii ugu dambaysay ka gaadhay haddaad tidhahdo waan u ergeynaya ergadaada soo lasoo tuuri maayo ya yacni ruuxu waxoogaa arrintiisa waxoogaa isagu isa soo qaaday isa soo kabay oo iimaan iyo bal waxoogaa la yimid oo kabma yar u baahan kabma u baahan baa loo ergeeyaayoo ilaahay loola hadlaa laakiin gaal gaalnimo kusoo dhintay oo meeshii ugu hoosaysay jooga yaan soo qaadahaya ma war soconaya kaasoo kale ilahi lama horgeeyo subxana wa tacala malaaigtii waa ka cudur daartay marka qaaluu waxay idhahdeen fadcuu idinku barya u yeedha idinku wamaa ducaau lkaafiriina gaalada baryadooduna ma ahaanin iyo yeedhashadoodu ilaa fii dalaalin tegitaan iyo nuunsanaan iyo khasaare dhexdii mooye wax kale ma ahan yani la yeeli maayo waxba loogu qaban maayo wey macnaha hada billahi tawfiiq وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم